inaa lilah waa inaa ilahi raajicuun horta meeshaas wax dib lahaa ka dhacay wax aad i aad muxuu argaga howlaha ka dhacay waxaan hadda anigu aanan maskaxiin kusoo koobi karinaa ka dhacay marka khasaare badan oo ummad islaam allaheeda leeyahay waxna ku nafwayn waxna ku dhaawacmana ka dhacay hade warna haddayda kuba sheegano oo waxaad hadda adiga aad weydiisaan sheegano oo aan rabo inaad ku kordhiyo ama aad idinku islaanaysaan waxaan rabaa inaysan jirin sababta waxa qodob badanna waa lala hadlay weliba anu aanan la hadlin adikuna wax badan waa ka dhegaysateen marka waxaydu ku sheegan ma leh dhibaatada meesha ka dhacdana mid lasoo koogi karo ma ahayn intay dhimatay naxariistii janna allah ka waraabsho intii ay ka dhinteen sabar allah ka siiyo sidaanu la soconno qaraxaasi ka hor intuusan dhicin hoteelkaasi waxaa kusoo gabagabo kulan ay qaadanayeen maamulada ee gobolka hiiraan iyo mas-uuliyiin dowladda ka tirsan adigu xilliga qaraxuu dhacaya halkee baad ku sugnayd aniga horta markii qarax u dhacayay muddo oo labaatan daqiiqo camal aan meesha ku kala tagnay meeshaas hirdheer aan ku galnay oo arrimaha gobolka aan uga hadlaynay waya mas-uulinaha gobolka taladu ka dhaxaysay markaasa isugu yimid anigu kama fogeyn shirkaas markaan ku kala tagnay oo aan waajib ku kala qaadanane oo aan u dhawaanay qaraxu waa u dhacay dee dadku waxa qarxi jiray oo sumaysnaa oo ilaahay xaalkooda ogaana ana qarxiya hadda yaa wata qaraxaashaha uu ka yimid hadda mid la isweydiinayo maahan dee waana u dhaway anigu nika dheer maan ahayn ma la isweydiin maaha dadku waxa qarxi jiray cidmo waxma wada qarxido soomaaliya waxma wada qarxido kolaa qarxida qoladii unbaa qarxiday saxaafadan ayagaaba ka sheegto yidhi anaga wax qarxin haddii qaraxa kadib aad soo gaartay goobtii uu ka dhacay bal sharxaad guud ka bixi qaabka uu qaraxa u dhacay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashaysa meeqay gaarayaan haddii hortaan kuiraa gerid waa intaas dhaawac waa intaas haddaan kuiraa beenaan sheegay markee meesha shil weynaa ka dhacay argagaxis badanaa ka dhacay dadkii hilibkiisii iyo dhibaatadii waa la kala garan waayey kala goroshaa ilaa iyo hadda lagu jiraa hataa dad aan la garanayn oo iska gubtay oo meesha yaallo weli dadkii lahaa baadidoonayo waa iska jiraan wax la tira koobi kara maahan dhaawaco tiradiisana lama sheegi karo dhimashada tiradeeda lama sheegi karo hadee dad issoo miidaanshay oo mar lalahaa waa qof marna lalahaa waa laba qof marna lalahaa waa saddex qof oo dadku haddii shaydho hadee laba codlayn badan iyo kala waran badanaa jire wax saasaana meesha laga sheegayay alacmuum waxa waaye oon baabuurta yaryareed oo dadkaan isku soo qarxin jireen unbaa wax waaweyn wax bile oon lagu soo xiray ayaga wax lagu qarxiyey hoteelkii dhibaatay dhaawac badanaa geystay hataa guryo kale iyo dukaamo kale iyo baqaaro kale u dhawaayay maraayadihii iyo albaabadii waxay waa ka daateen hadde khasaarahaas mid hadda lasoo koobi karo waana waan ku dhihi karo dhimashada waa intaas ama dhaawac waa intaas ama dhibkaasaa la geystay maahan hadde xilligii inta la isku soo noqdo laga xisaabtan waa marraad raacba hataa lafteeda la galo allahana gaarsiiyo waxaan la koobi karinaa meesha ka dhacay ilaahayga baariga aana muxuu ahay aan kala saaranaynaa reer hiiraan iyo ummadda soomaaliyeed iyo dawladda kuwa meel gaarkaana hadda tala u taallo waayo sidii ummadaas wax looga qabo lahaa haddii qaraxa kadib aad soo gaartay goobtii uu ka dhacay bal sharxaad guud ka bixi qaabka uu qaraxa u dhacay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashaysa meeqay gaarayaan wallaahi dhimashadu waa jiri jirtay wasiir dhintay iyo madaxweyne dhintay iyo mas-uul qaaliya oo dhintaa mid soomaaliya hadda ku bilaabanaysa maahan mid hadda gobollada soomaaliya ku bilaabanaysana maahan ilaa iyo waayahan dambana ninba naga ka qaalisan ama ka waxgalmo badan ama ka waxtar badana soomaaliya iska dilaysay haddee dilkuna kii unbawle mid yahay haddii maalmahan muxuu aha tacsida iyo baroor diiqda iska dhamaatane haddee reer hiiraanna waa tasho doonaan inta deriska laah iyo inta tala kala dhexaysa iyo dawladda soomaaliyeed oo midnimo qaranne waa la tasho doonaan haddee shaqadiina kolley hakad ma geli doone waxay ummadaan dan u ah unbaa reer hiiraan ka tasho doonaan haddii nin qaaliyo dhintana shaqadu ma baabi'i jirine kolley un cid baa qaban jirtay ciddii qaban jirtay ciddii un bedeli lahayn waa un isku imaan doontaa insha allahu uma aragno dad islaam oo ilaahood ku xiranaan nahay niman dad hadda la yaaban reer hiiraan maahan silka dhacay waa madax jab waa dhibaato waa mushkulo waa wax muxuu ahay aad iyo aad muxuu ahay ummadda culays ugu ah balse in geerida jirtay oo cid kasta oo qaaliga ay dhimanayso annagu dad aaminsanaan nahay dad islaam ahaan nahay haddii intay ka dambayda unbaa tisho doonta haddii arrintaan iska dhamaatane waxaan loo tilaabo qaadi doonaa insha allahu meeshii ummadan amadan waheed ama qaranka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed unbaa loo tilaabo qaadi doonaa qaraxiis midaamin ee maantay ka dhacay magaalada beledweyne mas-uul ma la dhihi karaa saameyn way ku yeelanaysaa howlihii shaqo ee uu waday maamulka gobolka hiiraan qashab waa ku yeelanaysaa balse intee saameyntii la ekaa doontaa intee hakad geli doontaa la isweydiina laakiin waa oon laga kabanayaa insha allah mar haddii shildhao wax walba filo cadowga tiradu ka badtay hadda iiraanna waxbaa isaga dabeecad ba uleeyahaba in maxuuha meelo kale looga soo duuro oo shimbiri waxaana lagu yaqaanaa reer iiraankuna isaga boqol kiiba sagaashan uu isnabadgeliyo balse hadda maxay xilliga dhacay waktiga lagu jiro soomaaliya waxaan ku aragnay waxyaabaha waayahan socday haddii shimbiri lama saaraa karo gobolkaa naloo ka yimid in meel kale laga yimid lagaba yaabay inay reer iiraanka dhexdiis ay tahay oo aysan meel kalaba uga imaan markee mabdiina waa kala bedelmay dadka isku aafidiin waa la diiday qof walba waxba iska aamintay haddee dadka islaamka ah culummadaha masaajidooda madaxa laga qaraacaye hadda cidaan beex beexsho aan anagu beegsanayno aan leenahay gobolkaasa naloo kiimo degmadaasa naloo kiimo ma jirto hadda shimbir malabku reer hiiraan dhexdiisa ku wareegaysa cid kasta baa soo adeegsatay